xajku waa tiirka shanaad ee arkaanta islaamka waxaana qofka muslimka ku waajiba inuu xajiyo hal mar markay awooddiisu noqoto ku dhowaad laba milyan oo xaaji oo ayaa sanad kasta u yimaada xajka waxaana sannadan laba kun toddobiyo toban ka mida toddoba kunoo xaaji oo kasoo xajinaya soomaaliya kuwaasoo intooda badan soo gaaray magaalada makaal mukarama xujeedaasi marka ay kasoo degaan gegada diyaaradaha ee boqor cabdicasiis ee magaalada jidda waxaa si toosa loogu gudbiyaa magaalooyinka maka iyo madiinadeen kasoo duulay maalinta isniinta magaalada boosaaso si fiican baa naloo soo wanaajiyey waxaan magaalada jidda madiinatulxujaaj si fiican noo soo dhoweeyey oo u wakiila shirkadaha ee markaas halkaa ka howlgala ee xujayada qaabilsan arrimaheeda shucuurteennu aad bay u kacsan tahay maa sha allah xaj weeye waxaana qofku leeyahay mar keliya inuu xajiyo insha allah degaan aad iyo aad u wanaagsan weeye waannu ku faraxsannahay waxaannu jecelnahay hawsha inay saa u sii socoto waxaan maaragtay ugu ducaynaynaa ilaahay maaragtay inuu dhibaatada iyo ka qaado naska ilaahay soo dejiyo khaasatan maaragtay dalkan ka socno soomaaliya insha allah ilaahay dhibaatada ka qaado nasri degdega an allaha u keeno meesha waxaan joognaa maaragtay ilaahay maaragtay hadlada ilaahay ugu maaragtay meesha ugu barakada badneed aniga siyaad baliiraa waxaan ka imaaday muqdisho marka dareenkayga aad buu u fiican yahay dareenkayga aad iyo aad marka waxaa weye ninkaas inta imaada kii ilaahay u gartaa ta imaada maasha allah maasha allah okay okay waxaa basaan taagan waana kaxaynaa waa tagaynaa meeshaan tagna waa aadoo meesha maarta fureed waxaad dareemaysaa maarta qoomiye kala duwanaad lukumaysaa koon dareenkayga waxa weye xajka ciddii alla u gartay baa alla u qadaray cidaan alla u qadarin imaan mayso meeshatan waxaan leeyahay xujiyada ummadda soomaaliya meel kasta joogtay caf baan weydiinayna marka insha allahu tacaala safarkii waa safarka ugu horreeya waa xajka ilaah noo xusay insha allahu tacaala marka waxa waaye biidnillaahi kariim ilaahay waxaan ka baryaynaa intaan nool nahay ilaahi mataqaana xajka naxariis soo dhoweyn wanaagsan sida yacni maamulkan meeshaan u imaannay ay uga heelleeyihiin dadka xujaydaa soo dhowayntooda allaha barakeeyaa leenahay waana ku qanacsannahay maasha allah dareenkayda subaxii salaadda subax waa nala qaadaa
alxamdulilaahi rabbialcaalamiin alxamdulilaahi rabbialcaalamiin oo waa idin salaamaya waanu nabad qabnaa aad iyo aad baanu nabad qabnaa dhammaantayo alxamdulilah waa idin soo duceynayaa insha allah aad baanu u nabad qabnaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waannu fiicannahay waannu nabad qabnaa si wanaagsan baannu uga degnay diyaaraddii si fiican baannu madiina u tagnay si fiican baannu u gudannay alxamdulilah shukru lilah intii halkaasi aannu joognay ayaa waxaannu kula kulannay culimmo loo diyaariyey inay baraan xujayada soomaaliyeed qaabka ay u gudanayaan xajka sidoo kale dhakhaatiir iyo weliba gawaari loogu talagalay inay u gurmadaan marka xujayada xaaladda caafimaad ay la soo daristo si aan wax badan uga ogaano xaaladaha caafimaad ay ku noolyihiin xujayada soomaaliyeed ayaanu waxaanu booqannay xarunta caafimaadka ee guddiga bictada xujayada soomaaliyeed ee loogu talagalay marka xaalad caafimaad xujayada la soo daristo in la dhigo waxaana halkaasi aanu kula kulannay dr aadan axmed daahir madaxa waaxda caafimaadka ee bictada xujayada soomaaliyeed wuxuuna inoo sheegay
u yimi magaraysa ogtaan waajibaadka xajka ilaa hadda way u fiican yihiin si fiicanna way u socotaa arrimaha caafimaadku meel wanaagsanna way marayaan waxaana loo diyaariyey oo markaa bicada iyo dadka mas-uuliyiinta xajka ay u diyaariyeen dhammaan waxyaalihii ay u baahnaayeen ee magaranaysaa adeegii caafimaad ee asaasiga ahaa ayay u diyaariyeen oo isla markaa ay helaan markaa xujayta soomaalidu magaranaysaa wax xaalada caafimaad ay la soo deristay waxaan haynaa laba dumara oo ka mida xujaaja soomaalida labadaa dumara oo mid ka midii macnihii ay kuftay oo ay dhacday oo markaa ay jabtay soo gaadhay dhaawac jabniina iyadana insha allah waxa weeye way taallaa